kulanka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ay soo xaadireen boqol labaatan iyo afar mudane waxaa codka kalsoonida loogu qaaday xukuumadda cusub oo uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen boqol labaatan iyo saddex xildhibaan ayaa oggolaaday golaha wasiirada cusub inay shaqeeyaan halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirin cid ka aamustay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekuna maya ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii kalsoonida loo qaaday xukuumadda cusub waxaa codaysay boqol labaatan iyo afar xukuumadda waxaa cod adlabyo leh oo ah boqol labaatan iyo saddex ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhiga soo caadiyo codeeyey waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya waxaana wax ka aamusinimada sidaas darteed waxaan halkaa ka cadaynayaa in ajendihii maanta ku saabsanaa codka kalsoonisiinta ee xukuumadda uu soo dhis madaxweynuhu xukuumadda cod kalsooniha oo boqol labaatan iyo saddex ah lagu ansixiyey sidaas ayna xukuumadda ansaxay ku tahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna soo dhoweeyey sida xildhibaanada ay u ansixiyeen xukuumadda uu soo dhisay xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirada runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlibiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aada u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeedoo jirtay aada uga jawaabteen aada iyo aadaa ugu mahadsantihiin waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusubba hor yaallo waxaan ahay madaxweyne aada aqlabiyad ku doorateen oo idinla socdo ogna daruufihiinna iyo waxyaalaha aad ku shaqaynaysaan iyo waxaa u baahan tihiin insha allahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isla jir dhab ah waanan ku ammaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo aa hadda ahayna weligeed baa u taagnaydeen horey baana laynkugu ammaanay baarlamaanka koonfur galbeed wadiiniyadiisii iyo sharaftiisa siduu u oga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed waxaan leeyahay aadaa ugu mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay idinkugu codeeyeen oo aqlabiyadda leh intii joogtayba waa idiin codeeyeen hal codoo u baahnaa in dimuqraadiyadda la mariyo way fiicnayd laakiin kulli waa idiin codeeyeen waxa ay inka filayaanna waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin inka filayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaalo leh oo horumarinta bulshada leh oo adeega bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqo abuur leh wax walba oo ay reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay rabaan in laga shaqeeyo adinka waaye waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ula shaqaysaan adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aa qabataan nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dal iyo dibadba waa u hambalyeynayaa hambalyo wasiirada baarlamaanka la horgeeyey ee la ansixiyey ayaa lagu dhaariyey isla goobta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo